gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada baydhabo iyo waliba wasashir gudoomiyey shirka toddobaadle ee maamulka degmada baydhabo walibana goobroog ku hayay xildhibaana wasiira agaasimayaal ahaana ku mid eh howlwadeenada maamulka degmada baydhabo iyo gudoomiyaalka tobanka xaafadood ee magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waliba ujeedka shirka uusaha ay kulan ku aransada sidii lamada sugulahay amniga magaalada ku horseedow kamaandooriyaha iyo kuwada shaqeeyowka nadaafada guud ee magaalada markii shirkaha dhammaaday kureed waliba walyaabo lonku hadlay ujeedka lagula hayo muhiimadaba sharaxaad ku biyey gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda magaalada baydhabo isaaq maxamed taygaab ma degmada baydhabo nin ku qabsoomay shirkiikaan oo caadigahay oo sabti kasta dhiyay shirkaas yani qabsoomay alxamdulilah ilaahay macalma sugnaad shirkaas oo hab u qiib galeen sidii horta caadiga aadid ahayti tumanka gudoomiye xaafadeed agaasimayaalka dhammaantiyo iyo maamulka degmada baydhabo marka walaas shirkaas wiilku ka hadalay waliba waa sida amniga yaan ka horreeyey maadaama haniifoolata bali song haddii ilaahayna deersiiyo loonka diyaar garoowaano martadaas ulus markad yaa ka saabsanaay iyo afar iyo labaatan saa markasta baliinteeganya amniga may kale ka saabsanaay shirkaanu ku hadlayahin sida leerirka bulshada ka nool degmada baydhabo ani lankasta bugurishay hortiis nalkiru may baa kale ka saabsanaay nadaafadda oo lagu ka hadlayahin shirkaas nadaafadda ani oo yaana korleen qaado laka dadaalo laamyaalkan oo leendasiim degmada baydhabo may waa lang nasiib le halaa ani la ilaaliyo langa meergaasay gurishay hortiis qashanka shabaa lankala oqaadoy leey wal dareerama maylin baahnya lankastaba anta meter adakoo ka eedin jidka jidkaasiyo inaad ilaalid bulshada taas aan ka baaqan shirkadana taas ka saabsanay may kale arday lagu hadalay maandooriya may beridka ka badaday maandoori oo geedka dhalinyarada isticmaalahayaan oo kanin liley beli beli liley kambriga qeybo badan oo maandoori ah marka dad ma ay sheenahay dadka isticmaalahay ma sheenahay dad ganacsataa ya hoolasha biyahay ya gadahay walaalow may kalena isku dhaaf arrintaas rooji onuga wal halaale ka shaqaysoy owlaadama imbaaya siyahayta wal oo lankii isticmaalooba ummado dhibaata injaysidaw maykinku digaane waana masaajida jirta ibaadaysadahay maykinku digaane ani lankasta o ganacsatee hoolaashii inkabiina hangadna sheyaalka maandooriyaha adii laka arawo laku bilaabo saacadan tomonka ka haafadood gudoomiyaasheenu amaran yihiin hay-adaha amniga adii laka arawo maandoori yoo gadaaso tallaabay laku qaada halku heedo lena halku dheeradoy qaybo sharduween bulshada magaalada baydhabo waliba lanka baagay inuu ku wada shaqeeyaan sidii lan horumari lahay ridan dayactirowka guud ee magaalada iyo sugowka ammaanka